فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada waa lixii labaatanka bisha dulxaja sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada muqdisho oo ku tashaday inay iska dulqaadaan madaxda dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey inay ka dambeeyeen in boqolaal dhallinyaro ah ay dalka isaga tahriibaan kulan ay muqdisho ku yeesheen oo qodobkan iyo kuwo kale ay ka soo saareen ayaad dhuuxa caawa ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo u hanjabay xasan sheikh sheegayna inay difaacyo samaysteen si ay uga badbaadaan weerarada kaga imaan kara xasan sheikh waxaad maqli doontaan xildhibaankan oo ka hadlaya kulan dhowaan xasan sheikh uu ku qabsaday magaalada muqdisho barnaamijka dhuuxa waraysyada inta uu socdo sidoo kale caawa qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus oo dhex maray jabhadda faano iyo sidoo kale ciidanka dowladda xabashida khasaaro ka dhashay weerarkaasi ayaad maqli doontaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo soo gebagabaysay xamlada taxriidka ee dadka loogu boorinayay jihaadka kelimaad qiimo badan oo halkaasi ay ka jeediyeen mas-uuliyiin iyo culimo ayaad maqli doontaan dhuuxa waraysiyada inta uu socda caawa waxaan ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka gaar ahaan kuwa iiraan iyo yahuudda iyo sidoo kale xubinta faa'iidada caafimaadka
هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo axad ay soo galayso dhanka taariikhda miilaadiyadana waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha lixaad ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka waa wixii ka soo kordhay iiraan iyo sidoo kale yahuudda waxay noo soo jeedinayaa walaalkeena cabdalla mukhtaar mahadsanid walaalka cabdisamed waxaa habeenkii tobnaad uu galay weerarada ay isweedaarsanayaan talaabiib iyo tehraan kuwaas oo geysanaya khasaa'ir kala duwan oo soo kala gaaraya labada dhinac inkastoo iiraan ay iminka u muuqato in ay dagaalka uga taagroonaatay maamulka netanyahu maadaama dowladda shiicada ah ee iiraan ay weli awood u leedahay in hawada iyo deegaanada uu kayaanka gumaystaha yahuudda uu xoogga ku haysto ay ka fuliso duqaymo kala duwan kuwaas oo dhalinaya dhibaatooyin hor leh oo ay la kulmayaan yahuudda xaaqidiinta ah sida haddii ay noqon lahaayeen beegsiga saldhigyo military kaabayaal dhaqaale xarumo caafimaad iyo goobo kale oo muhiim u ah yahuudda waxaana afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay xukuumadda tehraan ay fulisay howlgallo cusub oo ay ka samaysay gudaha iiraan iyo deegaanada maamulka yahuudda cabsimed maanta oo sabti ahayd waxay iiraan in ka badan toban diyaaradood oo daroonis ah ay ku weerartay gudaha deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka yahuudda iyadoona la arkayay goobihii ay ku dhaceen oo uuro xoogan cirka isku shareertay warbaahinta maamulka yahuudda ayaa dhankooda waxay warinayeen in diyaaradahaasi badankooda ay ku dhaceen halkii uu bartilmaameedku ahaa waxaana ciidamada gumaystaha yahuudda ay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan weeraradaasi loo adeegsaday diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroniska sidoo kale een sirdoonka muusaad ee yahuudda ayaa ku fashilmay in howlgallo sirdoon ay ka fuliyaan gudaha dalka iiraan waxaana markan ay u muuqanayaan kuwo lala socdo dhaqdhaqaaq kasta oo ay samaynayaan maadaama jawaasiistii iyo diyaaradihii daroniskaba gacanta lagu soo dhigayo agaasimaha sirdoonka ee gobolka busheer ee koonfur galbeed dalka iiraan ayaa waxa uu xaqiijiyey in ay gacanta ku dhigeen diyaarado badan oo nooca daroniska ah sidoo kale cabdisamedow shacabka iiraan ayaa iyagana dhigaya isku soo baxyo ay ku taageerayaan xukuumadda iiraan iyadoona la arkayo dad aada u tiro badan oo wata calanka iiraan tilmaamayana in ay taageersan yihiin dagaalka ay dowladooda kula jirto maamulka sahyuuniyadda cabdisamed kayaanka gumaystaha yahuudda ayaa dhankiisa wada muujado weeraro ah oo uu ka geysanayo gudaha dalka iiraan gaar ahaan koonfurta halka oo laga soo warinayo inay maanta ka dhaceen qaraxyo culus inkastoo aan laga helin tafaasiil dheeraad ah dowladda iiraan ayaa iyadana sheegtay in maanta nidaam difaaceedkeeda cirka uu ka hortagay weeraro ay yahuudda doonayeen inay ka geystaan magaalooyinka kale ah ahfas iyo mashhar ee dhaca koonfurta dalkaasi iiraan dhanka taliska ciidanka yahuudda ayaa maanta sheegay in ay dileen saddex sargaal oo ka tirsanaa xukuumadda tehraan kadib duqeymo ka dhacay bartamaha iyo galbeedka iiraan walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin sheegashada maamulka uu hoggaanka u hayo benyamin netanyahu cabdisamed haddaan eegno wararka dhanka diblomaasiyadda xiisada dagaal ee ka dhex oloolsan iiraan iyo gumaystaha yahuudda madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa cambaariyey weerarada maamulka yahuudda uu ku hayo xukuumadda tehraan isagoona tilmaamay in tani ay tahay fawdo guud oo laga abuurayo guud ahaan mandiqada bariga dhexe ordogan ayaa intaa ku daray in maamulka yahuudda uu weerar qaaday xilli wadahadallo ay socdeen sheegayna in beesha caalamka aysan wax tallaabo ah ka qaadin weerarada kayaanka gumaystaha uu ku hayo iiraan sidoo kale madaxweynaha raashka valadimir putin ayaa tibaaxay in aysan jirin wax caddaynaya in iiraan ay samaysanayso hobka nuyukliyerka isagoona een xusay in haddii weerarada ay sidan u socdaan ay taasi sababi karto adeegsiga hubka waxgumaade ee nuyukliyerka cabdisemedow dagaalka ayaana hadda u muuqda mid aan xal loo haynin oo marba marka ka dambeysa uu kasii darayo haddaba wixii kasoo kordha waxaan dhegaystayaasheena kula socodsiin doonaa wararkeena iyo barnaamijteena soo socda insha allah
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan markaana hayno andonaka iyo magaalada muqdisho qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay ku taliyeen inay iska dulqaadaan madaxda dowladda federaalka dhalinyaradan oo ka qayb galay dood ku saabsanayd tahriibka iyo dhibaatada ba'an ee uu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in cidda ka dambeysa ee lugta ugu weyn kule ay tahay madaxda dowladda federaalka kuwaasi oo ka macaasha ah in dhallinyarada soomaaliyeed dalka dibaddiisa loo tahriibiyo waxay intaas ku dareen in loo baahan yahay in la iska dulqaado madaxda dowladda federaalka waa kuwaan qaar ka mid ah oo arrimahaasi ka hadlaya marka madaxdaas bilaa dareenka ah cidda keliya oo iska qaban karta waa dhallinyaradeenna inay dhallinyaradu is abaabulaan mudaharaada sameeyaan dowladda intee qof waxay xili kartaa jeelashu intee bay qaadaan jeelashu nama wada qaadi karaan madaxduna inamadu waxay xili karto waddanka bangaladesh maamadii dadka ku kibri jirtay oo madaxda ahayd dhalinyaraa intay ku kacday ku mudaharaaday bay weliba intay kursiga ka qaadeen laakiin hadduu yimaado abaabul iyo kicin bulsho xalka anugu waxaa u arkaa dadku inay kacaan dhalinyaradu inay kacaan madaxdaan la iska qabto madaxdan aan bilaa dareenka ahoo dareenkaan aana ku abuurnaynba dhibaatooyinka ku jiraan in runta loosh runta guryu daaqadaha ugu daadato markay arkaan saddex beri afar beri shan beri toddoba beri dad iska mudaharaadayaanba lambar afar seexseexanaya lambar afar baan tegaynaa waa mudaharaadeynaa waa xiranaynaa laamiga xalku halkaasu ku jiraa dhalinyaro xalku wuxuu ku jiraa inaan madaxda iska qabanno bis
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku wada jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay markana dhegaystayaal wararka caalamka maamulka trump ayaa si dhammaystiran u kala diray shaqaalaha warbaahinno waaweyn madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa qaaday tallaabooyin hor leh oo uu ku kala dirayo dhammaan shaqaalihii idaacadda v o a iyo qaybo badan oo ka mid ah hay-adaha warbaahinta caalamiga ah ee maraykanka ee magaceeda loosoo gaabiyo u s a g m habeennimadii xalay ayay rukhsadaha shaqa fariisinta loo kala diray lix boqol soddon iyo sagaal shaqaale ah oo ka kala tirsan hay-adaha warbaahinta caalamiga ee maraykanka iyo idaacadda voice of america sida lagu shaaciyey bayaan ay soo saartay kari lak oo ah la taliyaha sare ee donald trump u qaabilsan warbaahinta caalamiga ah la taliyaha donald trump waxay ka dhawaajisay in tallaabadani ay buuxinayso amarka madaxweynaha ee ah ayay tidhi in la tirtiro dhammaan shaqooyinka aan sharciga waafaqsanayn iyo in la dhimo hay-adda warbaahinta caalamiga ee maraykanka ilaa heerka ugu sareeya ee sharcigu uu ogol yahay tallaabadan ayaa la taliyaha madaxweynaha ku tilmaantay mid ay aad ugu faraxsan tahay maadaama ay maanta soo afjartay ayay tidhi tobannaan sano oo canshuur bixiyaasha maraykanka lagu qasbay inay maalgeliyaan hay-ad jahwareer ka buuxa oo khasaare mooye aanay faa'iido lahayn dhanka kale dowladda hindiya ayaa ku dhawaaqday inay dib u howlgeli doonin heshiiskii webiga sindi ee ay la gashay dowladda bakistan xukuumadda new delhi ayaa xaqiijisay inaysan dib u howlgeli doonin heshiiskii webiga sindi ee ay la gashay dowladda bakistan iyadoo ku hanjabtay inay dib u soo celin doonto xiisadda iyo humaaga dagaal ee ay kula jirto deriskeeda bakistan wasiirka arrimaha gudaha ee hindiya ninka lagu magacaabo umiid shaah ayaa waraysi uu maanta oo sabti ahayd siiyey wargeyska times of hindiya ku sheegay in hindiya aysan dib u howlgeli doonin heshiiskii biyaha ee webiga sindi kaas oo ay la gashay islaamabad mas-uulkan oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in biyaha qulqulaya bakistan loo weecin doono dhanka gobolka rajastan ee dhaca waqooyi galbeed ee waddanka hindiya iyadoo loo marayo waddada ah in halkaasi laga qodo kanaalo wasiirka arrimaha gudaha ee hindiya ayaa ku goodiyey in bakistan laga mamnuuci doono biyaha ay ka heli jirtay wax uuna ku tilmaamay sabab la'aan wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan ayaa weli ka jawaabin hadalladan balse waxay horey u sheegtay in heshiiska uusan ku jirin qodob u oggolaanaya hal dhinac inuu ka baxo iyo in xaniibaad kasta oo lagu sameeyo qulqulka biyaha webiga ee gudaha bakistan loo qaadan doono fal dagaal hadalkan ka soo baxay xukuumadda new delhi ayaa laga yaabaa inuu mar kale dib u soo cusboonaysiiyo colaada ka dhex qaraxdo laba dowladood ee ku hubaysan hubka sida wax daran u gumaada ee nukleyarka ugu dambayntii dad hor leh ayaa ku shahiiday duqaymaha maamulka yuhuudda uu ka wado marinka khaza ila xogeedyada caafimaad ee ku sugan jiidda khaza ayaa ku soo warramaya in diyaaradaha kayaanka gumaystaha ee gelinkii dambe ee maanta ay duqaymo laayaan ah ka geysteen mandiqad dhacda bartamaha iyo koonfurta qidaaca dadka muslimiinta ah ee maamulka yuhuudda la beegsaday duqaymihiisa ayaa u badnaa dadyo maato ah oo ay tiindhooyinkooda ka soo saartay gaajada iyagoo iskugu soo baxay sida ay u helaan wax un gurmad cunto ah in ka badan lix iyo labaatan qof ayay warbaahinta xaqiijisay inay ku shahiideen duqaymaha dhacay tan iyo gelinkii dambe ee maanta halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ilaa kow iyo toban qof oo kale wararkii caalamkana waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay soo gebagabaysay xamlada waxarid almuuminiin taasoo ka fushay deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan wilaayada dadkana waxaa loogu boorinayay inay ka qayb qaataan halgan ka socda soomaaliya culimmada diinta islaamka ayaa waxa ay gaadheen deegaano iyo degmooyin waxayna goobaha isku imaatinada ah kula hadlayeen bulshada iyagoona sidoo kale nadwad cilmi ah ka qabanaya masaajidda culimmadii ka qayb galay xamladan waxaa ka mid ah sheekh fu'aad maxamed khalaf halkaasi ayuuna ka jeediyey kelimad qayim ah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان مغليني cadowga gaalada dhagarta ay muslimiinta la rabaan taas waxaa nooga filan allah iyo rasuulkiisa waxay ka sheegeen haddii cadow ay gaaladii noqdeen dadkii muslimiinta alle muxuu u jideeyey cadaawadaa maxaa looga hortegi karaa allah subxaanahu wa tacaala sharaca lanaa an nuqaatila fii sabiilihi alle wuxuu noo jideeyey inaan gaalka la dagaalmo nin seef wato iyo nin buug wato qalin wato oo seefta qoorta kaaga goynaayo wax aada dhigaysa male seef seefaa laga horgeynaa hadal hadalaa laga horgeynaa alle subxaanahu wa tacaala waa dagaalamayaanu yidhi gaalada walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum maka tegayaan inay idinla dagaalamaan annagana alla wuxuunu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna idinka gaalada la dagaalama ilaa ba shirki laga waayo gaalba la waayo wax diinka dadka ka fidneeya la waayo wayakuuna addiinu kulluhu lilah diinta dhammaan iyo sharciga alla u ka yeesho waxaana laga rabaa jihaadka inaan galno dhammaanteena jihaadka aan isu taagno rag iyo dumar ragga hubkay qaadayaan gabdhahana garabkooday istaagayaan muslimiinta markay dagaalamayeen cizay lahaayeen markay jihaadayeen sharafay lahaayeen laakiin markii jihaadkii aan ka tagnay oo beerihii iska falannay kii lo raaci karo lo-diisa samaystay nebigana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inay gaalada noo imaanayso ayna dullaysanayso can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam goormaa waaye markaas gaal waa laga adkaaday markuu nabigiisaan dhahay idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci saddex waaye marka koo ganacsi hadduu ku raali noqdo koona beer oo ku raali noqdo koona lo-da seenteeda uu dabagalo dadkoo waxay bilaabeen xoole inay dhaqdaan dad beero fashaan dad iska ganacsadaan wa taraktum aljihaada jihaadka aad ka tagtaan maxaa dhacay sallata allaahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum waxaa idinku dhici doonto gaalkiina dagaalamaayo idinkana beere iska falanaysaa dulligaa idinku dhacaayo allahna dulligaa ma idinka siibaayo ilaa diintiina a u laabatiin ilaa aada jihaadiin oo gaalada iska celishiin aniga marka ma raba inaan idinku dheereeyo hadalka kiisa gaaban oo wax lagu fahmayaa fiican waxaan rabaa inaan idinku soo gebagabeeyo waddankeennan anaka aan ku nool nahay gaalada ku nool tiradooda ma la koobi karo ay soo duushay etoobiyaa soo duushay kenyaa soo duushay burundiyaa soo duushay ugandaa timid maraykanaa yimid kulli waa la yimid dad yar baa waxay dhaheen annaka diinteenaan u dagaalamaynaa ilaahay baa noo hiilinaayo haddaan diinka ilaahay difaacno maalinka laga hortegaayey oo jihaadkaa la bilaabayey dadka joogay waxyaray ahaayeen raggaas iyaga hadda waxay u bateen dad shahiiday oo aakhiro aaday dadka ka jooga waa yaryihiin allah subxaanahu wa tacaala markii jihaadkii la bilaabay muslimiintii waxay arkeen gaalka in laiska celin karo kan gaalka la socday murtad kale laiska celin karo jihaadkii ila allah subxaanahu wa tacaala sabab wuxuu u noqday raayadan tawxiidka waxaa ku qoran laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah waxaa laga taagay calankaa wuxuu tawxiidka uu ka taagan yahay soomaaliya meel aada u badanaa laga taagay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sidoo kale kelimaadka qiimaha badan dadkii halkaasi ka jeediyey waxaa ka mid ah sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimada diinta islaamka sida keliya aan maanta cadowga isaga qaban karno waa dariiqii nebi maxamed imaam maalik wuxuu yidhi imaam maalik ibnu anas ibnu maalik abu cabdilaahi alasbuxi calayhi raxmat ullaahi tacaala wuxuu dhintay hijriyu dhintay wuxuu yidhi laa yasluxu lihaadihi lumma ummaddan muku hagaagi doonto ilaa bimaa saluxa bihi awaluha ummaddii hore maxay ku hagaagtay kitaabkii qur'aanka midigtaa lagu qabsaday qorigii lagu waardiyeyn lahaana waaka waa laisku hayaa qoy keliyoo socda oo kitaabkii gadaal la mariyeyna waxba qaban maayaan maxaa loo baahan yahay kitaabkii ilaahay kor sidaa loo qaado qorigana lagu waardiyeeyo kitaabun haadi wa sayfun yansur ayaa loo baahan yahay xaalad kale ma jirto walaaliyaal ee waxaan leeyahay wamaa lakum wmaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili اllah wاlmustadcafiina min alrijaali wاnnisaa wاlwildaani aladiina yaquuluuna rabbana akhrijna min hadihi alqaryaةi الظaalimi ahluha واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا walaalyaal ilaahay ku dhaariyay ilmahayna aan yar yar oo maanta gaalay u soo dhardhigata inay kiraasteemayaan yaa u taagan انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ورمحاكم كل عي محاضوا في رسانيسان أمديني لقاليسيني محاضوا في رسانيسان ألكيني لدعيو ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا maxay maanay ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima waistabdil qowman hayrakum walaa taduruu shaya wallahu calaa kulli shayin qadiir jihaadka barakuu leeyahay nafciyuu leeyahay nebigu sal alla aleh wasalama calaykum بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم jihaadka hamigu ilaah ku saaraa guul baa lagu helaa marka walaalayaal waxay taagan tahay inaan laa ilaaha ila allah difaacanno ama laa ilaaha ila allah inaan dayan waa ogtihiin buusha dakoor wuxuu yidhi imaa macanaa ow didana annaguna go'aan calusaan qaadanay waxaan leenahay laa ilaaha ila allah min ajlihaa nuqtalo laa ilaaha ila allah بدمائنا نرفع لا إله إلا الله من أجلها نقتل لا إله إلا الله من أجلها نقاتل وكتابنا منهاجنا بدمائنا نرفع لا إله إلا الله من أجلها نقتل قوانك سؤالنا قادنا sidoo kale sheekh maxamed jamaal oo isagana ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa culimmadii wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee qaybta ka ahaa xamlada taxriidka ee boorinta jihaadka maanta walaalayaal qof kastoo annaga naga mid ah waxaa waajib ku ah warka ilaahay subxaana wa tacaala inaan qaadanno oon inaanno naxnu ansaaruullah inaan idhaahno weeyaan maxaa yeelay ikhwaani fillaah aljihaadu fii sabiili illaah waa waxay ummaddan sharaftay xisiga ku gaartay weeyaan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban sanno magaalada maka uu dacwada tawxiidka ka waday oon weli jihaadka la farin waa la og yahay dhibaatada ay ku noolaayeen waa la og yahay sida loo dhibaatayn jiray asxaabu rasuulillaah loo tacdiibinayey waa la og yahay waxa loo geysanayo wey laakiin maalinta ay soo hijroodeen oo ay maka ka soo hijroodeen oo madiina yimaadeen oo ilaahay subxaana wa tacaala aayaddiisa ay soo degtay udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa inna allaha calaa nasrihim laqadiir maalintaasi ayaa asxaabu rasuulillaahi waxay heleen cizi waxay heleen sharaf dagaal bay galeen ikhwaani fillaah waxaa la og yahay dagaalkii ugu horeeyey asxaabu rasuulillaahi iyo gaalo isku fara saaraan nebi muxamedna oo hogaaminaya ciidanka asxaabu rasuulillaah dagaalkii badar ay u ahaawi ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisay heleen gargaarkiisay heleen asxaabu rasuulillaah ilaahay baa u gargaaray nasri siiyey cadowgoodii ka guuleeyey subxaana wa tacaala toddobaatan nin baa maalintaasi la dilay toddobaatan ayagoo noolnoolba la soo qabtay wey gaaladii qurayshta ahayd oo kibirka iyo qooqa caalamka isbiday adduunka inay gacanta ku hayaan muslimiinta inay soo afjarayaan inay ka xoog badan yihiin maalintaasi walaalayaal xaqiiqadii baa la arkay xaqiiqadii bay arkeen carab oo dhan in islaamka uu xaq yahay inuu guulaysanayo ayay ogaadeen marka ikhwaani fillaah maanta lama rabo inaan cizi iyo canisharafteeni cizigeeni inaan meel uga dhacno ma aha jihaadkan oon ka fadhiisanno waxay keenaysaa cizigii iyo sharaftii ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo aan meel uga dhacnay ayaa imaanaysa ugu dambayntii sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxa uu inooga warbixiyey deegaanada iyo degmooyinka lagu tagay xamlada iyo natiijada ka dhalatay isagoona sidoo kale u mahad celiyey culimmada iyo waxgaradka qaybta ka ahaa xamlada bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أن أم نقينا awalan oo aakhiran nicamkiisa faraha badan oo dusheena ku galaadaystay ayaan alla uga mahadnaqaynaa waxaan kaloo alla uga mahadnaqaynaa suurtagalta uu noo suurageliyey iyo mogtahay shaqadii aan haynay oo taxriidka ahayd insha allah tacaala googooyadeena soo gaarsiiyaan alla uga mahadnaqaynaa noo suurageliyey si amni ah noogu soo dhammaystiray deegaano badanaan ilahi subhana taala noo waafajiyey inaan soo marno jazaakum allahu khayran oo u mahad celinaya dadka ka qayb qaadatay odayaasha culimmada iyo akhyaarta kale ka qayb qaadatay ilahi subhana taala miisaanka xasanaadka allah u saaro xamladaani si aad ka warqabtaan magaceeda waxay ahayd waxarid ilmuminiin cala alqitaal shacaarkeedana waxaa kun fii thaqri min thuquur islaami mawaadicda dadka lagu baraarujinayay haddaan wax ka soo qaato waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiilillaahi oo maanta ah xaqiiqatan mogtahay waxyaalaha ummadda sharafkeeda soo celinayo diintooda iyo cirdigoodana difaacayo in laga wada qayb qaato sidii cadowgaas saa'ilka ah layskaga dhicin lahaa ummadda lagu baraarujiyo waana waajib ilahi subhana tacaala dadka u saaray maantana dee wax ka waajibsan ma laha maanta ujeedaan gaalada si isu bahaysatay muslimiinta iskugu bahaystay loo gumaadayo muslimiinta ujeedaan annagana sidaas oo kaleetaan la rabaa inaan mugtahay aan isu kaashana cadowgaasaan iskaga dhici lahayn waxaa kaloo ka mid ah mawaadicda mugtahay dadka lagu baraarujinaya asbaab thabaat waxyaalaha thabaatka keeno oo qofka muslimka ah hadduu la imaado diintiisa uu ku sugnaanayo cadowgiisana xooyan uu ka guuleysanayo waxaa kale mawdicda ka mid ah alxadru min kiid alacdaa in laga degtoonaada cadowga dhagarihiisa marka jazaakum allahu khayran waxay ka dhacday deegaano badan ee ka dhacday xamladaani oo toolooyin leh oo deegaano leh oo mugtahay meelo badan oo fog muddo sii jidamay insha allah tacaala dad badana ilahi subhana tacaala mugtahay wax badan mugtahay ku fahmay dad badana camalka iltixaaqay oo ku biiray jazaahum allahu khayran ilahi subhana tacaala dadka ha barakeeyo haddii nin kasta waxaa la rabaa mugtahay kaalintiisa inuu qaato waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa lajinadii insha allah tacaala arrintaas noo daadihinaysa jazaakum allahu khayran lajinadan waxay ka koobneyd waa culumo salaadiin shacaro iyo mas-uuliyin kale oo rag ducada ay ka mid yihiin oo horkacaya mashruucaani ilahi subhana tacaala miisaanka sanadka allah u saaro waana u mahad celinaynaa kaalintay qaateen iyagoo wali qaarkood ay xanuunsan yihiin meelo badan soo maray jazaakum allahu khayran ilahi subhana tacaala ha barakeeyo dadka waxaa la rabaa insha allah tacaala kulli xujada iyo mugtahay waajibka diineed oo ilahi idin saaray waa laydinku ogey waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato oo mugtahay cadowgaasi la iskaga dhicin lahaa lasu kaashado qof kastaba kaalintiisa u qaato odagana wadoonka kaalintiisa u qaato ninka ganacsadaha kaalintiisa u qaato gabdhaha muslimaadka iyagana kaalin mugliga ka qaateen jazaakum allahu khayran waa u mahad celinayna iyagana ilahi subhana tacaala ha barakeeyo haddee mugtahay agabkii ay soo diyaariyeen oo haddii buskud noqon lahayd haddii timir noqon lahayd haddii caano noqon lahayd ilahi subhana tacaala ha barakeeyo qabaa'ilka sidoo kaleeto waan u mahad celinaya iyagana xoolaha iyo mugtahay iyo mujaahidiinta la garab taagnaayeen iyo ilbaha weelashada u geynayeen ilahi subhana tacaala iyagana miisaanka xasanaadka allah u saaro ikhwaani marka akhiiran waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta si guud ilahi subhana tacaala waxayaan hala baryo ilahi subhana tacaala aan isku xirno cadowgaas insha allah tacaala aan iska wada dhicinno oo mugtahay aan noo naxaynin qaraabi ehelna midna aan u naxaynin aan iska wada dhicinno hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam cala nabiyina maxamed kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose oo inooga warbixinayey xamlada waxarid ilmu'miniin oo wilaayada dhowaan ay soo gebagabaysay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaan ku sii soconnaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu u hanjabay xasan sheikh isagoona sheegay inay haystaan amaba ay samaysteen difaacyo si ay uga badbaadaan weerarada uga imaan kara xasan sheikh daahir amiin jeeso oo ka mid a xildhibaanada dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in shirkii uu dhowaan xasan sheikh ku qabtay magaalada muqdisho ay isugu imaadeen dad isaga daacad u ah wuxuu sidoo kale sheegay in guddoonka baarlamaanka uu noqday mid aan waxba qaban karin oo hal dhinac uun u janjeera jesow oo sidoo kale ka hadlayey war dhowaan ka soo baxay dowladda federaalk oo ahaa in shisheeyaha joojiyaan faragelinta arrimaheeda ayuu jesow wuxuu xusay in boqolkiiba toddobaatan ay ku tiirsan yihiin shisheeyaha xasan shiikhna uu kolkii hore ku qaylin jiray inay shisheeyuhu soo farageliyaan arrimahooda waa kan jesow dabcan dee shirka ood madaxweynaha ku baaqay dadkii loogu talagalay inay tagaan ma ayna tegin dad waxaa tegay taageerayaashii dowladda muxuu ahaa ama aan iraahdaba manxiisyadii madaxweynaha dadkii manxiiska u ahaa adduunyada waa jirtaa manxiis siyaasadeed dabcan madaxweynuhu qaabkii shirkaas ay dadkiis ugu talagalay ay ugu soo qeybgeli lahaayeen uma agaasimin ama asaga agaasinka ha ka wareero ama ha ka wareero dadkiis u xil saarta ha ka wareeray kor iyo hoos meesha waxa lagu casuumo waxay ahaayeen dad maqaldamayaal ah aan ninka la yiraahdo muxuu ahay madaxweynaha u aqoonsan maqaldame puntland ee maanta saaxadda siyaasadda ka maqan oo olir lagu jooji maayo lagu lagala tasha maaha jubbaland yaa maqan marka waaba kiileer waaye inuu shaatigiisa isaga uu talinayo laakiin shaatigu ma ku fikirin waa waa lagula qabsanaa waa laga jeexjeexa waa laga qaabdarayna waqti asaas ku socda madaxweynuhu taimaa ku socda waqtiyaa ku socda toban biloodaa u dhimi baarlamaankii waxba waa qaban waaye anaa runta kuu sheegaa baarlamaanka ana hadda ka horna waa sheegay mar haddii guddoonkiisa guddoonka baarlamaanka wuxuu la mid yahay saddex umeelood meel baarlamaanka federaalka ayuu la mid yahay haddii guddoonkii baarlamaanka uu ku biiray dhinaca oo xukuumaddii oo isku milmay oo muniir asax loo bixiyey oo wax walba haddii xataa suma lagu siinaa isaga la yiraha ansaxa oo uu leeyahay hadda ka horna waa eri waxaa waaye wax xal ahoo laga sugaa male hadda laba fadhiya la fadhiis waa lasoo wada xadari waay baarlamaanka waa iska wada danaysteen waa kala tageen marka marba haddii aad wax sixi karin guddoonkii baarlamaanka isku hortaagan yahay kuwii shali shiraayoo kale isu dhaqmayo oo xataa shali shirka iska qayb galay shirka wixii lasoo go-aamiyey ayaa baarlamaanka in loo keena ay tahay haddiiba ay ka qayb galaan waa dadkii loogu talagalay markii ay ka qayb galaan dadkii loogu talagalay waxay soo go-aamiyaan baarlamaankii la keeni lahay waa asaga inuu ka qayb gala maaha wallaahi haddii marinayn looga laabtamay asaa xalaaleeyey oo madaxweyneha hadda ceeb ma ah oo ceeb waaye madaxweynaha war ceeb waaye inaad dowladda la dagaashiina ma dhihi karo markii asaa la dagaalamo oo weliba dad ay ku dhinteen weliba beesha caalamka annaga horta marka hore boqolka toddobaatan miisaaniyadeena waxaa muxuu ahay kaba beesha caalamka ilaa iyo dhowr iyo tobankii sano ugu dambaysayna iyagaana gardaadinaya safiiradan aad arkaysiin qaar oo oo aan dalal waxaa ku jiro oo annaga aan codsanay oo dalkayna safiir safaarada ka furta aan dhahnay si aad noo caawisiin oo xaaladayna ugu warqabtaan marka in wasiir ku-xigeen as u qoros yiraahdo waan idinka madax banaanaan doon bannaannahay dee miisaaniyaddii iyo wixii asaga ha kabo ha u jiro muxuu ahay berson non grada ha u jiro ha iska ceyriyo macaanteeda iyo dhafarkeeda waa la arkaya laakiin aniga waxaan aaminsanahay beesha caalamka inay annagana taageerto oo ayna taageertaa looga talagalay waayo madaxweyne xasan sheekh shalay wuxuu lahaa beesha caalamkayna soo farageliya uu dhahay markiis mucaaradka ahay beesha caalamka in oo looga cago jugleeyo la yiraahdo waa idinka madax banaanaanaynaa waa idinka yeelaynaa fere laba laba jid unbaa furmaysa doorasho aan loo dhammeen oo heshiis aan lagu ahayn haddii waddankan laga qabto paralyze election doorasho kale oo doorashadaas garab socoto waa waa filinaysaa marinayna waad filinaysaa sida adig u sheegto labadaas wax ka dhexeeya malaha say ku aqbali doontaa maxaa hotel waaweynaan dhisanay waxba nagalama qaadi kara waa shaatigayna waa talanay annagu doorasho fiican haddii isqabtane waa ku taageeraynaa haddii isqaban waayane oo doorasho xooga as qabtane mid xoogahan qabanaynaa haddii asnagu soo bareerane hadda gacmaha nin suba ku wata ma laha gacmahaas aad arkaysid nin suba ku wata ma laha ciidanka dowladda waa la lale mama ciidankaas waa ladaashalow madaxweyneha ka amar qaadanayeen markii mariinaha iyo ay u kala jabayeen madaxweyneha ka amar qaadanayeen mano waxaas adiga ku fekerin weliba madaxweynahaas xilligiisa iyagoo mushaarkooda boqol dollar siyaas boqol dollar ugu daray xasan sheekhna boqolkii dollaraas toban dollarka sii goos anaa ku xaqiijinaya halkaasay ka wada go yihiin ciidanka waa wada xanaaqsan yihiin xaqiiqada saas waa dhulka la barakacinayo waad arkaysa waxaa laga barakacinaya askartii xaasaska waa marka sidee qaabkay ugu hiilinaysa xasan sheekh os ugu talagalaya waa ku xukuma ma xoog xoog ma lasku xukuma heshiisaa lasku xukuma aan ku yiri wax heshiis lagu yahay ciidankaas ku amar qaadanaya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dhegaystayaal markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caa waxa uu doctor masalax uga hadlayaa qamadiga
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد ee, xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa qamadiga Ee, qamadigu waa dalag muhiim ah oo ka mid ah dalagyadii aan ka soo sheekaynaynay ee loogana isticmaalo cunto ahaan dunida oo dhan Ee, waxaa si gaar ah looga isticmaalaa in laga sameeyo burka rootiga baastada buskutka iyo cuntooyin kaloo badan ee dad badan kuma baraarugsana qiimaha caafimaad ee qamadiga ama sareenka uu leeyahay ee faytamiinada iyo macdinta ku jira qamadiga waxaa ugu horeeya vitamin b one b two b three b five b c b nine vitamin e iyo colin intaasoo vitamin ayaa ku jirta xagga macdinaha waxaa ku jira iron magnesium zinc selenium phosphorus copper manganese potassium calcium intaasoo vitamiine iyo macdino ayaa ku jira insha allahu tacaala qamadiga haddaba halkan waxaan kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala faa'iidooyinka caafimaad uu leeyahay qamadiga insha allahu tacaala kow waa il brotiin laga helo brotiinka waxay ka mid tahay nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah jirka bani aadamka waxayna siiyaan tamarta muhiimka u ah in qofka uu helo firfircoonida uu ugu baahan yahay howlahiisa si uu u guto sidoo kale waxay brotiinka u fiican tahay murqaha iyo nudayaasha jirka qamadiga waa cunto caafimaadka u roon brotiin qani ku ah labo qamadiga wuxuu sifeeyaa dhiigga joogtaynta cunista qamadiga waxay ka mid tahay qaababka ugu fiican ee dhiigga loo nadiifiyo sidoo kale qamadigu wuxuu kordhiyaa dhiigga sababtoo ah waxaa laga helaa maadada ironka ama xadiida loo yaqaano saddex qamadiga wuxuu dhimaa miisaanka cunista cunooyinka uu faybarka ku badan yahay aan soo sheegnay dhammaan ama dufta ay ku badan tahay ayaa waxay qofka dareensiisaa dhirag waxayna ka hortagaan cunnada la iska badiyo qamadigu waxa uu hoos u dhigaa marka halista ee miisaanka ama buurnida ay leedahay afar caafimaadka wadnaha ee qamadiga waxa uu yareeyaa halista wadnaqabadka iyo cudurka strooga loo yaqaano ama faaliga waana labada sabab ee ugu badan ee dunida dadka ay u dhintaan maanta ee waa wadnaqabadka iyo strooga ee dhowr daraasadood oo lagu sameeyey dadka joogteeya cunista qamadiga waxaa la arkay inay aad ugu yar tahay wadnaqabadka iyo cudurka strooga loo yaqaano inay ku dhacaan dadka qamadiga aadka u isticmaala shan caafimaadka dheefshiidka ayuu u fiicanya qamadiga waxaa ka buuxo maadada faybarka ama dufta oo muhiim u ah caafimaadka dheefshiidka ee faybarka wuxuu culays ka dhigaa saxrada si jirka uusan ugu dhicin alool istaag iyo shuban cunno ay markaa u dheelitiran tahay maadada faybarka waxay nadiifisaa xiidmaha ama mindhicrada waxayna ka hortagtaa xaaladaha halista ah ee ku yimaada habka dheefshiidka sida kansarka mindhicrada waaweyn iyo boogaha caloosha ku dhaca lix qamadiga waxa uu ka hortagaa cudurka kansarka qamadiga waxaa ku jira faytamiinaadka sida e selenium iyo faybarta kuwaasoo u wanaagsan ka hortaga cudurka dilaaga ee kansarka gaar ahaan kansarka ku dhaca mindhicrada waaweyn maadada manganeis waxay la dagaalantaa waxa loo yaqaano free radicaleska waxyaalaha jirka soo weerara oo kor u qaada halista kansarka iyo xanuunada raaga toddobo yaraynta caabugyada iyo hurka iyo lurka ayuu yareeyaa qamadiga daraasado la sameeyey ayaa lagu ogaaday in cunista qamadiga ama joogtaynta qamadiga ay yarayso hurka ama caabugyada jirka soo weeraro sideed qamadiga wuxuu u fiican yahay ka hortagga cudurka sonkorowga noociisa labaad qamadiga wuxuu xakameeyaa heerka sonkorta dhiigga wuxuu wanaajiyaa shaqada hormoonka insuliinka loo yaqaano oo uu soo daayo ee ganaca sidoo kale wuxuu sare u qaadaa nafaqada laga soo nuugo dheefshiidka wuxuu kaloo ka hortagaa buurnida oo ka mid ah sababaha keena cudurka macaanka ama sonkorowga waxaa xusid mudan inay jiraan cillado lala xiriiriyo qamadiga sida xasaasiyadda qamadiga iyo xanuunka loo yaqaano siliag disiiska oo ah cilladda difaaca jirka oo liddi ku ah maadada lagu magacaabo golotiinka aan soo sheegnay oo cuntada qaar ku jirto sida qamadiga sidaas awgeed wixii cunto ah oo maadada golotiinka jirku ku arko wuu weeraraa weerarkaas ayaa marka waxaa ku dhaawacma unugyada mindheerada khaas ahaan meelaha cuntada laga nuugo maadaama jirka uu diidan yahay in cuntadaas jirka uu ka nuugo glutin waa brotiin ku jira qamadiga kaas oo cillado ku keeni kara dadka qaar sidoo kale qamadiga waxa uu leeyahay xasaasiyad xasaasiyaddana waxay ku badan tahay carruurta marka loo barbar dhigo dadka waaweyn qiyaastii maalintii hal ilaa iyo laba jeer ayaana la isticmaali karaa wax uu dhibaata a uu leeyahay ma lahan aad iyo aad ayaa u mahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ah ayaan isla soo gaarnay markaane aynu aadno dhanka iyo itoobiya dagaalo culus oo u dhexeeya itoobiya iyo jabhadda faano ayaa waxa ay ka dhaceen gudaha dalka itoobiya maleeshiya ka tirsan jabhadda mucaaradka ee faano ayaa waxay weerar culus ku qaaday saldhig ciidan oo milatariga dowladda xabashida ay ku leeyihiin magaalo ku taala ismaamulka amhara warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya ayaa iyadoo soo xiganaysa ilwareedyo deegaan waxa ay sheegtay in weerarka uu ahaa mid ballaaran islamarkaana uu qarxay aroortii hore ee jimcihii lasoo dhaafay waxaana xerada la wareegay maleeshiyadii weerarka ku qaaday jabhadda faano oo war ka soo saartay weerarkan ayaa waxay ku sheegteen in ay ku dileen ciidamo ka tirsan milatariga itoobiya hub fara badanna ay halkaasi ku qaateen jabhadda faano ma aysan ka waramin khasaaraha dhankooda soo gaaray dhanka kale maalintii afaraad oo xiriir ah waxaa socda dagaalo aad u culus oo u dhexeeya fallaagada faano iyo ciidanka milatariga kaasi oo ka socda gobolka wallo ee waqooyiga maxaarada wuxuuna dagaalkan si gaara uga socdaa deegaanka colitwash oo ka tirsan degmada maket jabhadda faano ayaana sheegaysa in ay guulo ka gaartay dagaalada socda
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي